tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada kismaayo ayaa kordhay xarumaha caafimaadka ayaa u sheegay idaacaddii v o a in ku dhowaad shan iyo labaatan qof ay dhinteen dhaawacuna uu gaadhayo soddon qof dhaawacyada ayaa kuwoodii cuscuslaa loo duuliyey magaalada muqdisho si halkaasi loogu soo daweeyo ciidamada qaraxan lala beegsaday ayaa ahaa kuwo isku dhafa oo wasaaradda gaashaandhigga ay waayadan waday dib u dhiskooda maamulka ku-meel gaadhka ee jubba ayaa sheegay inay jiraan dad ay usoo qabqabteen dhacdadaasi oo ay hadda waraysi ku hayaan haddaba wararkii u dambeeyey ee saare cabdi axmed ay ka waraysatay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba cabdiqaadir xaaji maxamed luga dheere oo ku sugan magaalada kismaayo alxamdulilah adugu waxaan u gurmanay dhibaatadii dadka soo gaaray intay dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacantana ilahay waxaan ka baryana caafiyo waa tahay mudane laakiin waxaa la leeyahay khasaarihii dhaawac iyo dhimasho wuu kordhay shan iyo labaatan qof ku dhadhowaad xarumaha caafimaadka siday noo sheegayaan ayay dhimashadu tahay dhaawacuna waa tiro intaasi ka badan bal iga waran marka wararkii ugu dambeeyay khasaaraha
wallahi haddi goobta horta dhimashada dhaaw dhimashada goobta markii dhowr iyo toban bay ahayd dhaawacana ilaa iyo toban iyo ahaa dadka firre iyo gaari waa jireen dhaawaca belinkiisa wixii kismaayo wax loo qaba karin kismaayo loo qabtay inta kale muqdisho iyo goobo kale u dhadhow baa loo qaaday dhibaato iska dhacda oo waxaan ku ihahdaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ummadda soomaaliya dhibaatada lagu hayo ayay kamid tahay wax maanta kismaayo ka dhacay wax cusub maahan annagaa ugu dhibaato yar meelaha qaar joogtay oga dhacaan laakiin insha allahu waa ilahay inankiis taxadirkan waa badaynaa waana dadaalinaan jeclayna tirada labaatanka ku dhoodhowa dhimashada marka ma dhinacyadii kaba soo qaad dhinacii la weeraray oo ciidamada meesha kusugnaabaa oo keliya mase dad rayda ayaa la jiro maya mes dad rayda ma ay deganin ciidamada xaruntooda ay ahayd tiradan iminka oo sugan dadka dhaawacay qaar u dhinteen laakiin tirada goobta dhowr iyo toban bay ahaayeen laba iyo toban ayaa goobta dhimashada ahayd laakiin waa suurtagal dad badan dadka ay dhaawac ku dhinteen intaasaa kulley anaga xoogaa unahay waa tahay waxaad iga warantaa meeqo qof ayaa muqdisho loo qaaday marka adiga waxaa maleynayaa tiri ilaa labaatan milyan muqdisho loo qaaday waa gartay waxaad bal iiga warantaa dad badan waxay isweydiinayaan xarunta jaamacadda oo meesha madaxtooyada aada ugu dhow haddana ee ay ka horeeyaan ama ay ka sokeeyaan dhowr bara ciidan sida ay ugu suurowday qof baabuur wato inuu gudaha intuu isaga gala qarax haddana intaasi la-eg uu geysan karo ciidamo muddo halkaasi lagu hayay oo maaragtay sidee ugu sahlanaatay seese loo garan waayo qofka qaraxaasi geystay haddiiba la garan karo ma ay suurtoodeen macnaheeda waa la garan waaye si dhow malaysia meesha ku galeen elbaabi aan laga soo geli karin oo oo boodjiixa oo qardajiixa wadooyinay kasoo galeen saasay ugu suurtowday ciidamada ammaankana aaday u fijignaayeen laakiin goobo aan loogu talagelin lasoo maraba ama wada qardajiixa nin tuugaxay waa kaata badan yahay qof khiyaano iyo ummad inoo halaaga rabo farsamo oo meel ku gala kama waayo marka si dhow malaysia oo aan loogu talagelin ama aanan suurtagal ahayn ayay meelo intay maxaan ku rahdaa isoomal daheen bay kasoo galeen ee ciidanka aada iyo aada u fejignaa waa tahay hadda amniga maxaad ka qabanaysaan amniga annaga horena waxbaan oga qabanayna ilaah baa amni hayo dadaalkayga annagu mar walba amniga xaggiisa waa meesha ugu amni wanaagsan jubbaland markii soomaaliya inteeda kale la eego adigu waad garan kartaa taxadirkeena aada iyo aada runtii u sugan yahay keena waa sugan yahay shilkii ugu ugu maxaan ku ihahdaa de la dhihi karo waa kii ugu weynaa ka dhaca jubbaland ayuu midkaan ahaa wakti badanna insha allah waa taxadir badan waa ku jirnay haddana ammaankeena aada iyo aad ilaahay baa mahadkale u sugan yahay meel walba ammaanka waa la sugay taxadirkeena waa waa waa la zaa-idiyey insha allah dadaalkaasi labalaabayna awood ilaabaa iskale laakiin dadaal yari waxba nooga halaadi maayo haddii alla idmo ciidamadan wararku waxay sheegayaan inay idinka madax banaanaayeen idinkoo ciidamada dawladda oo halkaasi lagu tababarayay ay ahaayeen muddana halkaasi ku sugnaa marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u arkaan tacaddi dhinaca amniga inay arrintan ku dhacday ma laga yaabaa marka inaad ka feejignaataan sidii waxay u dhiceen inaysan mar kale u dhicin horta goobta shilka ka dhacay mas-uuliyaddeeda maxaan ku idhaahdaa iyo ammaankeeda jubbaland ayaa mas-uulka ah sababtoo ah dugsiga tababarka ciidamada isku dhabka ah wuxuu ku yaalaa goob kamid a jubbaland ee cirka kuma yaal xataa haddee ciidamada ciidamada s n a yihiin ama xooga dalka soomaaliyeed ciidamada isku dhabka ay yihiin goobahaas oo dhan ammaankooda ciidamada jubbaland baa mas-uulka ah haddana waa la xoojinayaa aad iyo aad baa loo xoojinayaa feejignaan zaa'idna waa la saarayaa annagu maxaan ku idhahdaa nooma kala ahan ciidamada federaalka waay iyo iyo iyo mas-uulka markiina iyo nooma ahan mas-uuliyadda mar walba waana saaran tahay ammaankooda in la sugo ayaga ee qaar ka sugaan laakiin guud ahaan ammaanka wuxuu si gaar u saaranya annaga haddana ammaanka waa la labalaabaya awr waa laba laabnaa tacdilnaanta iyo feejignaantana waa la kordhinayaa ilaah baa awoodda iska leh laakiin waa dadaalaynaa xagga ammaanka horena uga dadaali jirnay iminkana insha allah waa ku dadaalaynaa haddii aan la idmo kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir xaaji maxamed lugadheere madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba oo isagoo magaalada kismaayo jooga khadka telefoonka ugu warrameeyey sahra cabdi axmed